bismillahi raxmaan raxiim runtii waxaa mahad iskale ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya oo maanta barnaamijkan noo soo abaabulay intaa kadib runtii maanta waxaan halkan uga hadlaynay arrinta abaaraha soomaaliya ka jirto iyo waxqabadkii maaragtay guddiga abaaraha ay soo qabteen ilaa iyo hadda muddadii ay shaqaynayeen wixii ay u qabteen dadka runtiina waxay noo sheegeen ama na tuseen waxaan annaga hore u ogeyn oo maaragtay runtii aada farxad u leh dadka soomaaliyeed oo istacaawinay oo maaragtay wax istaray oo runtii lacag aada iyo aada u badan ummadda soomaaliyeed ugu deeqay ayagana sidii loogu talagalay ee ugu qaybiyeen runtii waxaan halkan u taagannahay inaan garab siino oo idinku caddaynaynaa dhammaan dadka aan matelnoo dhan in guddiga abaaraha ee soomaaliyeed oo halkan ka shaqaynaya runtii shaqo fiican inay u hayaan ummadda soomaaliyeed inayna muhiim tahay in la taageero laalana shaqeeyo runtii waxaad la socotaan haddaad tihiin qurbajoogta haddaad tihiin ganacsatada soomaaliyeed haddaad tihiin dadka shacabka soomaaliyeed in ay muhiim tahay in baahi adag ay jirto oo dadka soomaaliyeed ay u wada dhimanayaan runtii baahi waxaad dareemi kartaan one dollar oo maaragtay aasiisa maanta qof soomaaliyeed biyo keliya uu ku caba inay maaragtay ay wax badan tarayso aadna ay muhiim u tahay inaad soo caawintaan dadka walaalihiina annagana aadinka codsanaynaa duula ilaali kaysas ka dhacaya soomaaliya ama waxa ka jiro runtii wax la tilmaami kara maaha deegaanada kelimudug shala u dambeysay hooyo iyo laba cunugoo ay dhashay ayaa baahi ugu dhintay runtiina waa wax aada iyo aada maaragtay u naxdin badan oo looga xanuunsado meel walboo ka mid a soomaaliyana dhibkaas wuu ka jiraa waxaan aada iyo aad idinka codsanaynaa inaa ummadda soomaaliyeed aad soo taageertaan aad gacanta qabataan weliba waxaan dhaliilaynaa ganacsatada soomaaliyeed oo maaragtay dhaqaalaha ay ilaa hadda bixiyeen sida naloo sheegay aada u yaryahay aan leenahay xoolihiina maaragtay sadaqaysta oo maaragtay ka bixiya sirkaadka laydinku leeyahay si ummaddiina maaragtay masaakiinta loogu qoodiyo hadduu ilaahay yidhaahdo adinku ilaahay maanta gacanta sarraysa idinka dhigay gacanta hooseysa maaragtay inaa wax gaarsiisaan idinkana maaragtay ku dadaalo waxaan aad aada ugu mahad celinayaa mar kale dowladda federaalka soomaaliya hawshaan ay wadda iyo guddiga maaragtay abaaraha hawshaan ay wadaan guddiga gobollada ka jirana waxaan leenahay ayagana markay xoolaha soo gaaraan sida kuwa hore usoo gaareen inay dadka deegaanada jooga iyo tuulooyinka ay joogaan inay si cadaalada wax ugu qaybiyaan si cadaaladana u gaarsiiyaan ayagana hawshii loo dirsadoo dhan aad iyo aad noogu mahadsantahi bismillahi alxamdulilah ra-isul wasaaraha iyo ra-isul wasaare ku-xigeenka iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo culamaadudiinka iyo guddiga dhammaantood iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada iyo dhammaan saxaafadda iyo akhyaarta kale asalaamu calaykum ilaahay baa mahad iskale ilaahaan u mahadcelinaynaa dhibkan ilaahay naga qaado ilaahay baa naga qaadi karo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaartan iyo colkan iyo cudurkan ilaahay uu naga qaado ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba ilaahay uu ka qaado ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan caalamka intii wax unka geysatay fikir iyo xoolo iyo wakhtiba ku bixisay aad aadaan ugu mahadcelinaynaa dadka iyaga oo dhibaatada ku jiro inta usoo gurmatay ama u gurman rabto ama wax ku bixin rabto ama wax ku bixisay guddigan u taagan habeenii maalin iyo ra-iisul wasaarahoo asigana runtii si fiican u abaabulayana aad aadaan ugu mahadcelinaynaa mahad ilaahiya iskale ummadda soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogto walaalahooda oo dhimanayo oo dhibaataysan oo u jilciyey kuwa dowladiidkaa inay shaqaystaan ama iskaalmayaan ama isdhex maraan oo abaar way dhacdaa laakiin runtii abaartan colaadda ayaa dadku usii nuglaysay oo jilcisay marka kuwaasna ilaahay ayagana ha soo hanuuniyo kuwaan hanuunaynin ilaahay naga qabto oo kuwa dowladiidka oo jidadka naga xiray ummaddan soomaaliyeed dhibaatadan wax badan kuwaasaa usii jilciyey marka ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inay dadaal badan ka geystaan haddana way ka geysteen awalna way ka geysan jireen ummadda soomaaliyeedna waxay caan ku tahay inay ayadu iskaalmayso meel kastoo ay joogto haddana waxaan ka codsanaynaa inay dadaalkooda dadaal ku daraan si abaartan dhibaatadeeda loogu bixi lahaa oo dadka soomaaliyeed ay nolol iyo sharaf u heli lahaayeen dowladda soomaaliyeedna ummaddan oo jidadka ka xiran oo dhibaatada ku jirto ummaddii oo dhan oo in cirka la maro oo jidkiiba shabaab loo daayey in dowladda soomaaliyeedna sidii dhulka dhulka shabaabka loo daayey ee dowladda soomaaliyeed ay ugu socon laheyd oo dadka fiican ay dhulka ugu socon lahaayeen inay in laga shaqeeyo jidadka la furo ani waxaan aaminsanahay haddii xoogga laisugu geeyo inaanan jidadkan xirnaan karin laakiin inuu shabaabna afarta koono isugu goosho isagoo tiro yarah annagoo ciidamo badan iyo caalamkii nala jiro oo amisom joogto inaan jidadka ku socon weyno oon dayaaradaha aaminno dhibaataan u arkaa waxyaalaha abaarta noo jilciyayna ka mid tahay marka runtii dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay dadaalkaas dadaal ku darto jidadka la furo dadka soomaaliyeed oo dibadda ku nool iyo kuwa ganacsatada oo ilaahay wax siiyey iyo kuwii wax heli karana walaalahood ha kaalmeeyeen culummadaa sheegtay in meel wax lagu bixiyo nin walaalkaagoo dhibaataysan wax ka fiican oo wax la siiyo inaysan jirin marka waxoodana ilaahay wuu badinayaa haddii ummaddan hadda ay dhibaatada ku jirto ayagana ay u kaalmeeyaan runtii aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa intii kaalmaysay inta dambe oo dhiman inay soo kaalmayso roobna ilaahay hanoo keeno aad iyo aadaan u mahadsantihiin runtii wixii la dhiibana culmadii uga cansaneed uma aqoon badneed ama uga aaminsaneed gacantooda ay ku dhacaysaaye nin walbou intaa dhiibi karto maanta dhiibo fursad waayo runtii aad iyo aadaan u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa ra-iisul wasaare iyo madaxda kale ee qaranku fadhigan isku kala yeerteen oo aanu ka hadlaynay arrintan runtii muhiimka u ah wax maanta ka muhiimsan ma jiraan in loo gurmado dadkeenna dhibaatada iyo abaarta ay waxyeelaysay marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddiga abaaraha heer qaran shaqada wanaagsan oo ay qabteen runtii waa wax yani lagu bogaadiyo lagu ammaano aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa shaqada ay qabteen oo ugu horeyso culummadu ay hormuudka ka yihiin sababtoo ah waxaan ognahay yani wadci ay ku shaqaynayaan dhibta ay ku shaqaynayaan in shilinkii soo gaaray maanta ay xisaabtii noo keeneen wixii soo gaaray iyo sida ay u baxday oo aysan shilin yani ama hataa ah shaqo iyo fadhi uusan kaga bixine shilinkii soo gaaraahay uu gacanta dadkii dhibaataysnaa uu gaarayo runtii waa wax la ammaano weeye wax la bogaadiyo weeye waxaana idiin sheegayaa inaad kalsooni ku qabtaan in guddigani ay yihiin guddi ammaano leh guddi islaam ah guddi wadaniyad leh oo runtii shaqada ay qabteen boqolkiiba boqol aan ku ammaanayno taasoo taa weeye midda kale ra-isul wasaaraha yidhi maanta soomaaliya dhibta ka jirta horta ilaahbaa naga qaadi karaa abaarta ilaahbaa keenay sabab kasta ha yeelata isaga iyaana naga dulqaadi kara ilah baan ka baryaynaa in uu dadkaas uu abaarta naga dulqaado in uu madar khayr qabo ooaan dhib lahayn u siiyo ilaah baan ka baryaynaa waana rajaynaynaa waana qiyaasaynaa inaan insha allahu aan ka bixi doono laakiin sida uu sheegay cid kale oo ilaahay iyo annaga aan hayn ku tashanayna ma jirto international community iyo beel beesh caalamka wax la yidhaahdo oo imaanaysa oo ummaddan ka naxaysahay ma ay jirto anaa idin sheegahay waxaan u baahanahay marka inaan isku tashanno annagu inaanu u istaagno dadkeenna in aanu ogaano runtii wayna muuqata hadda fafaaliina waa muuqdaa isku tashigii soomaalidu inuu bilowday wax badan baana la qabtay runtii oo dhibtu intaan way kasii adkaan lahayd haddii aanan anagu isku tashan haddaanan gurmanin haddaanan u istaagin marka annagu madaxdii dowlad goboleedyada iyo dowladdii dhexe culimmadeenii ganacsatadeenii inaanu gacanta isqabsanno arrintaana si mug leh oo wada jira aan u wajahno ayaan rajaynayna insha allahu ilaahay baan ka codsanaynaa mar labaad inuu dhibaatada naga dulqaado waan rajaynaynaa in dalkani uu dhibta adda uu ku jiro uu ka bixi doono insha alla aad baad umahadsantihin bismi illaahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahad iska leh maanta waa fursad ra-iisul wasaarihii dalka iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisii iyo wasiirra wixii ka jooga iyo madaxdii dowlad goboleedyada iyo guddiga qaranka abaarahun ayaguna dab yarshidayn howl fiican qabtay horta ilaahay baa mahadle yani waxaa annaga hadda mooraalka arrintan wax weyn bay macnawiyaadka annaga iyo mooraalka annaga ayay dhisaysaa inna la yidhahdo war waad fiicantihiina socda shaqadannadii ayaan sii laban laabaynaa shaqada waxaan u arkaynay markii horeba waajib diini ah oo waddani ah inna lagu ammaano xataa ma annaan rabin waa arrin culus runtii oon habeen iyo maalinba u soo jeedno marka haddee dad dhiman oo soomaali ah oo walaalahan ah oo muslin ah oo duruuftan ku jira inaan u soo jeedno oo naftannada iyo fikirkannaga iyo maskaxdannada gelino waa waajib ilaahayna nagula xisaabtami ummadduna ay naga rabto marka annagu dadaalkii baan halkii ka wadaynaa soomaalidana waxaan ku ammaanayaa gudi iyo dibadba inaad waajibkiinnii si fiican u gudanaysaan xilkii walaalihiin idinka saaraa gaar ahaan qurba joogta ayaan aad u ammaanayaa waxaan leehay ilaahay ha idin barakeeyo ducadaan idiin ducaynaynana halkii unbay ka socon dadaalkiinniina ha sii laban laaba mar hadday baahidii iyo abaartii jirto waxaan rabnaa inaydaan daalin intuu ilaahay inaga saarayo culayskan iyo dhibaatadan hadaalina idinka naftiinna dan bay idiin tahay aakhara kayd bay u baahan tahay sadaqadu cadhada ilaahay bay damisaa balaayadana way xijaabtaa marka halkaa ka sii wada aad baan ugu mahadcelinayaa shirkan ay madaxdii qaranku ka soo wada qayb galeen annagana sharaf ayay noo tahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
wax maanta ka muhiimsan ma jiraan in loo gurmado dadkeenna dhibaatada iyo abaarta ay waxyeelaysay maanta culimadiina way joogtaa meelay wax kula baxaan meesha ugu fiicnayd bay ku jiraan inay walaalahood maanta u gurmadaan duruufta haysa dhibaatada haysata gaajo iyo oon iyo cudur iyo col waa dhibaato aada uga haysaan kow ilaahay aanu cararo isaga aan barino midda labaadna isku tashigeenna waan isku tashanno dhibkan ilaahay naga qaado ilaahay baa naga qaadi karo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaartan iyo colkan iyo cudurkan ilaahay uu naga qaado ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba ilaahay uu ka qaado maanta waxaan isugu soo baxnay wax kale maaha waxaa waaya inaan istiriinsiinna xanuunka ay nagu hayso dhammaanteenba walaalaheen dhimanaya walaalaheen la'anaya dad iyo duunyo wixii ay ummad soomaali lahayd oo meeshaa ku dabargo'aya ayaan maanta rabnaa runtii in aan muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed mar kale ku baraarujinno inay xaq tahay waajib tahay in loo wada istaago runtii maanta waxaan halkan uga hadlaynay arrinta abaaraha soomaaliya ka jirto iyo waxqabadkii maaragtay guddiga abaaraha ay soo qabteen ilaa iyo hadda muddadii ay shaqaynayeen wixii ay u qabteen dadka runtiina waxay noo sheegeen ama na tuseen waxaan annaga hore u ogeyn oo maaragtay runtii aada farxad u leh dadka soomaaliyeed oo istacaawinay oo maaragtay wax istaray oo runtii lacag aada iyo aada u badan ummadda soomaaliyeed ugu deeqay waxaan baaq u dirayaa qof kastoo muqdishaawiya iyo ganacsatada gobolka banaadir inay runtii ka qayb qaataan oo wakhtigii la mudnaa in wax la bixiyo waanaga qof walba wuxuu bixin karo yani si si si kala duwana loo bixiyaa laakiin maanta waa gargaar caam ah
inna la yidhahdo war waad fiicantihiina socda shaqadannadii ayaan sii labanlaabaynaa waa shaqada waxaan u arkaynay markii horeba waajib diini ah oo wadani ah in lagu ammaano xataa ma aanaan rabin waa arrin culus runtii oon habeen iyo maalinba u soo jeedno marka haddee dad dhiman oo soomaali ah oo walaalahan ah oo muslin ah oo duruuftan ku jira inaan u soo jeedno oo naftannada iyo fikirkannaga iyo maskaxdannada gelino waa waajib ilaahayna nagula xisaabtami haddii aad walwal ka qabtay aamin waa maqashay madaxda qaranka haddii aad walwal ka qabtay shaqo waa maqashay gurmadka qaranka haddii aad walwal ka qabtay inaan isku duubannahay waad noo jeedaa waxa keliyahoo noo haray waxay tahay annagii ilaahay inaan shacabkeenna u gurmanno yaan la daahin waa taqaaniin akoonnadii lagu soo shuubi jiray lacagta shilin walba waa la soo xisaabiyey sidaay madaxweynayaashu sheegeen fadlan haddii aad ka naxayso dadka soomaaliyeed saacad kale ha sugin inaad noo soo gurmato assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu